agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer shaqo ku tegay afar xarumood oo ka mid ah saldhigyada booliiska ee ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ujeedka kormeerka ayaa ahaa kuurgelidda xaaladaha ay ku shaqeeyaan xarumahaasi iyo in xarumahani lagu soo kordhiyo xafiisyo cusub oo loogu adeegayo haweenka la kulma tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo sidoo kaleeto dadka qaba baahiyaha gaarka ah ugu horeyn afhayeenka booliiska gobolka jubbada hoose shukri faarax ducaali ayaa ka waramay kormeerka mas-uuliyiintan amniga iyo waxa uu salka ku hayo wuxuu daaran yahay assessment guud oo lagu sameynayo xarumaha ay ku howlgalaan ciidamada booliiska gaar ahaan rugaha waxaan halkan looga mahad celinaya ilahay baa mahad iskale agaasimaha wasaaradda amniga taliyaha rugta tiimka ka socdo baak booliiska qaybihiisa kala duwan sida tiimka ka shaqeeyo g b v-ga ama gender balancing wax loo yaqaano bahda saxaafadda dhammaan iyo shaqaalaha wasaaradda amniga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkeennan maanta ama kormeerkeennan wuxuu ku salaysan yahay in la helo xarumihii loogu adeegi lahaa shacab weynaha ku nool magaalada kismaayo oo la rabo in laga hergeliyo hadday leeyihiinna la xoojiyo haddaysan laheenna in diiradda la saaro in la helo xafiis gaar ay u leeyihiin bulshada degan magaalada kismaayo xaafadaheeda kala duwan xafiiskaasna wuxuu noqon doonaa xafiiska lagu kala qaato xogaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed intaba si loo yareeyo ama looga hortago falalka faldambiyeedyada noocyadiisa kala duwan ee ka dhaca magaalada kismaayo waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa taliyaha ugu dambeyntiina xareed kilis cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey kormeerkiisa iyo waxa uu salka ku hayo aad baan oga mahad celinayaa soo dhaweynta uuna soo dhaweeyey taliyaha aad baan oga mahad celinaynaa ujeedkeenna maanta wuxuu yahay waxaan u soconnaa wax la yidhaahdo qaymeyn physical assessment of helpdesk wax la yidhaahdo waxaan doonaynaa in la sameeyo meel helpdesk la yidhaahdo kursiga miiska waxaa la yidhaahdaa caawinaadda ayaan doonaynaa inaan asees gareyno qiimeynteedaan samaynaynaa haddii ilah yirahda insha allah waxaana mari doonaa meelo badan barnaamijkana laba maalin buu socon doonaa insha allah haddii ilah yiraahdo marka waxaan mari doonaa rugaha hadda tan waa rugta katarabiilka waxaan mari doonaa v f madow waxaan mari doonaa haddii ilah yiraahdo midnimo meelo badanaa mari doonaa insha allah waana gabagabayn doonaa wixii xuq ahna waan qaadi doonaa marka kadib waxaa noo soo bixi doonaa haddii ilaah yiraahdo meesha ku habboon in macnaha meesha hooshaa in laga qabto marka socodkeenna waa saas barnaamijka weyn ee j b b la yiraahdo j b b two yuu ka mid yahay waa mashruuc weyn traininina waan qaadanay waxyaabo badan oo kalena way noo soo socdaan waxaan filayaa inay isbeddel weyn oo kale aan samayn doono insha allah haddii ilah yirahdo markuu barnaamijkaa noo dhammaado inaan isbeddel weyn aan samayn doono iyo horumar aan samayn doono inta badanna barnaamijka wuxuu la dhiilgareeyaa ujeedkiisa iyo waxqabadkiisa waxaa weeye isdhexgalka bulshada iyo dowladda inay isdhexgalaan oo wararka iyo akhbaaraadka iyo wixii in la helo marka insha allah saasaan hoosheenna ay tahay iyo socodkeenna saas weeye